habeen wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada idaacadda fiidnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa washington
waa fiidnimo axad ah bisha disembar waa toddobiyo labaatan sannadka labada kun iyo shan iyo tobanka waxaadna naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban sagaal iyo tobanka iyo labayo labaatanka efemyada geeska afrika telefoonnada gacanta iyo boggaan internet ku leenahay ee v o a somali com idaacaddeeda fiidnimo halkan si wada jir idinka daadahaynaya haaruun macruuf iyo anoa ismaaciil xuseen farjar
qodobada dhegaystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimo waxaa ka mid a warayso aannu la yeelannay darawalka baskii mandheere ee toddobaadkii hore ay weerareen maleeshiyada ururka al-shabaab waxaana uu nooga warramayaa sida ay ku badbaadiyeen dadkii masiixiyiinta ahaa ee la socday duurka markiina la geeyey iska soo gaaraana la yidhi dadka kiristaanka dadka kiristaanka marka annaga ayadii waa ilaahay baa badbaadiyey annagaa badbaadinay oo annagayna dhex galeen dadka markay dhex galeen nimanka adiga inayna baaraan ay isku diyaan oo ayna kala meelmeelna kala istaajiyaan ma kala istaag ma kala istaagaynaan ku dhahna waxaa kale oo aad dhegaysan doontaan barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha doqon baa halkii lagu qatali qoorta soo dhiganne maanaha mindiya lay qarshaa laygu qali doono sidee baan qamboosha u cunaa qabiska waabayda
waxaa kaloo dhegaystayaal dhegaysan doontaan barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha iyo qodobo kale balse marka hore warkii dunida wararka ka imanaya gobolka gede ee koonfurta soomaaliya ayaa sheegaya in lala yahay laba qof oo ka tirsan shaqaalaha soomaalida ee hay-adaha gargaarka iyo dareewal la socday shaqaalahan ayaa la sheegay inay daraasad ku saabsan nafaqadarrada ka wadeen meel u dhow magaalada baar dheere markii la waaye maanta warar aannu ka helnay ilo degaanka ah ayaa sheegaya in loo malaynayo in shaqaalahaasi ay ka haysteen maleeshiya ka tirsan ururka al-shabaab ilaa hadda ma cadda halka la geeyey ujeeddada ka dambaysa xarigooda shaqaalahan ayaa la sheegay inay u shaqaynayeen hay-ad kuwa oo ka shaqaysa nafaqatarrada iyo dhinaca caafimaadka ugu yaraan laba ka tirsan ciidamada booliska ee dalka kenya ayaa ku dhintay weerar ay al-shabaab ku qaadeen kolonyo ciidamada booliska ah oo marayay jidka isku xidha mandheera iyo ceel waaq maanta weerarkan ayaa la sheegay in maleeshiyada al-shabaab ay u adeegsadeen gantaallo garabka laga tuuro iyaga oo burburiyey mid ka mid ah baabuurta booliska halkaasina ku dilay laba askari oo ka mid ahaa ciidanka ilaa hadda ma cadda khasaaraha soo gaadhay dhinaca maleeshiyada al-shabaab weerarada ka dhaca deegaankaas ayaa inta badan ay sheegtaan maleeshiyada ururka al-shabaab mas-uuliyaddooda dhowaana booliska dalka kenya waxay ka digeen in maleeshiyada al-shabaab ay kooxo hubaysan u diri doonaan gudaha dalka kenya si ay weeraro uga geystaan xilliga roobka oo maritaanka jidadku uu adag yahay
dadka la socda arrimaha siiriya iyo weliba xogaha amniga ayaa labaduba sheegaya in qorshe ay garwadeen ka ahayd qaramada midoobay oo la doonaya in lagu daadgureeyo kumanaan jihaadistayaal ah oo ku go-doonsay meel ku dhow caasimadda siiriya ee dimashik uu hawshaasi ama howlgalkaasi uu dib u dhacay daadgureynta xagjiriinta gaaraysa ilaa afar kun iyo qoysaskooda oo ku sugan koonfurta magaalada dimashik ayaa la filayay inay dhacdo goor hore oo maalintii sabtida ahayd hase yeeshee hay-adaha xuquuqda aadanaha ee hay-adda xuquuqda aadanaha la socota ee siiriya ee fadhigeedu yahay britain ayaa sheegtay in heshiiskaasi uu dib u dhacay saacado kadib markii la dilay hogaamiyihii kooxda jeeshul islaam zahraan caluush maalintii jimcihii duqayn cirka oo ka dhacday duleedka magaalada dimashik goobjoogayaasha ayaa sheegay in caluush loo diyaarinayo inuu u ballan qaado fallaagada xagjiirka ah marin ammaan oo ay kaga soo baxaan dimashik heshiiskaasi oo qayb ka ahaa qorshe ay waddo qaramada midoobey oo lagu doonayey in lagu soo afjaro muddo shan sannadood ah oo ay dagaala ka socdeen siiriya in ka badan laba boqol iyo konton kun oo qof ayaa ku dhimatay colaadda siiriya waxayna ku qasabtay inay guryahooda ka cararaan in ka badan afar milyan oo qof tan iyo markii ay bilaabantay colaadani sanadkii labada kun iyo koob iyo tobanka ciidamada dalka ciraaq ayaa sheegay in ay qaadayaan weerarkoodii ugu dambeeyey si ay dib ugu qabsadaan dhismayaal ay leedahay dowladda oo ku yaala ramaadi taas oo gacanta u gashay kooxda daacish muddo toddoba bilood ka hor ah qabsashada dhismahani waxay muujinaysaa sida ciidamada dowladdu ay ugu dhow yihiin in ay la wareegaan ramaadi oo ah caasimadda gobolka cambar wararka qaar ayaa sheegaya in dhismahan lagu wareejiyey miinooyin afhayeen u hadlay ciidamada dalka ciraaq ayaa sheegay in askartu ay isticmaaleen weeraro xagga cirka ah si ay u qarxiyaan qaar ka mida miinooyinka ama walxaha kale ee qarxa islamarkaana ay u sahlanaato in ciidamadu ay dib gacanta ugu dhigi karaan goobtan afhayeen u hadlay ciidamada milatariga dalka ciraaq ayaa isagu sheegay in kooxda daacish ay isticmaalayso qaraxyo kooxaha meesha dheer wax ka toogta iyo in ay dadka gabaad ka dhigtaan si ay gaabis uga dhigaan howlgallada ciidamada
halkaad kala socotaanna waa laantaafka soomaaliga idaacadda voice of america sidii aad warkaba ku maqlayseen maleeshiyada urka al-shabaab ayaa weeraray ciidamada booliiska kenya kolonyo ay wateen maanta iyagoo socda jidka isku xira ceel waaq iyo mandheero ugu yaraan laba askari ayaana dhimatay weerarkanina waxa uu imanayaa toddobaad kadib markii maleeshiyada al-shabaab ay hal qof ku dileen weerar ay ku qaadeen baabuur bas oo maraya isla waddadaas waxaase dadkii saarnaa baska oo aad u badnaa la sheegay inay badbaadiyeen dadka muslimiinta ahaa ee saarnaa baskaasi oo diiday in dadka loo kala saaro muslimiin iyo masiixiyiin haddaba khadka telefoonka ayaan goordhaweyd kula xiriiray darawalkii baskaasi shukri faarax abikar waxaan ugu horreyn weydiiyey inuu faahfaahin ka bixiyo bal shilkaas iyo siduu u dhacay duurka markiina la geeyey iska soo saaraana la yidhi dadka kiristaanka waa gartay dadka kiristaanka marka annaga ayadii waa ilaahay baa badbaadiyey annagaa badbaadinay oo annagayna dhex galeen waa gartay waa sababa wixii oo jir- kiristaan oo dhinac jiriba waxaan ku waxaan dhexdayn ayaan ayaan kusoo aruuri waxaan dhahay dadka dhexgalaan ku yidhi waa gartay dadka markay dhex galeen nimankii adiga inayna baaraan ay isku diyaan oo ayna kala meel meelna kala istaajiyaan ma kala istaag ma kala istaagaynaan ku dhahna
waa gartay marka si ka waxay dhaheen wargaalada soo bixi wargaalada iska soo bixi annagana marka waxaan soo bixinay malaha marka gaaladii ilaahay saas horta ku badbaadiyey intaanan gaariga ka soo deginna wixii dumar oo gaalada nala socday gabdhihiaan dharna dheer siiyada
waa gartay
dharna dheer baa la siiyey madaxi waxbay saarteen mada raggina annaga dhexdaa inaan ku haraynay kuwii sidii bay ku badbaadeen waa gartay adi ma wada sheekaysateen ma wada hadasheen nimanka d- oo shabaabka ah?
ma sheekaysanin walaalo ma sheekaysanin waa ga- laakiin dadka ay la hadlayeen kuwee bay ahayn ay lahaayeen soo saara ma adiga darawalka mise qof kale ji- an- aniga darawalka gees ahaan leedahay marka ugu dambaysana jibna dadka oo dhan ay la hadleen maxay dhaheen hadalladooda haddaa xasusato hadalladooda haddaa xasuusto waxay dhaheen eh, dadkan aad ku dhex noo- qoladaha ku dhex nooshihiin waa idin laayaan waa idin xoogaan waa idin xiraan iska soo saaray dhaheen Mi- kabacdi qof miya hadla u jawaabin mise looma jawaabin ma nagumaba jiraan aan ku yidhi aniga waayo dadkii kiristaanka ahaa ee badbaadiseen wejiyadoodu siday ahaayeen markay nimanka al-shabaabku idin hor taagnaayeen ay lahaayeen soo saara bal dareenkooda iyo wejigooda ii sawir mid ka mida abo dareenkooga waa waa aad bu aad bu u xumaa dareenkooda sabab waxay markii markii aan is- markii aan isdhex galnay oo hadda ayna dhex taagnaayeen dad baa wuxuu isku dayayay inay macnaha ay fadhiistaan oo koboloobsadaan waa garta macnaha in la arkayo unbay u malaynayeen marka markaas ga- afka la iskalama hadli kara gacanta lagula hadlaa kor u istaagaa laleeyahay haye
ha gacanta lagula hadlaa kor u istaagaa laleeyahay qofka gudaha usii durqadlee dadka macnaha dadka ku dhex durqadlee meeshu waa baska dhexdiisa mise bannaankiisa markay idin soo dejiyeen baska dhexdiisa ma markaan dhulka joogno waay marka baska waa laga wada degay dhammaan dhammaan waa laga dhigay qofku maare marka waxay rabeen dadkan inay fadhiistaan marka m- idinkuna waxaad rabteen inay kacaan sababtu maxay tahay hase macnaha fadhiga hadii hoos dadkaan maogta dhinac kastay kaa taagan yihin haddii qof fadhiya eerkan waaba qof cabsanaya sooma oo waaba waaba ayagaa la fahmaa sooma waa gartay laakiin haddaad is wada taagantiin moogtahay oo oo madaxoodan aan loo jeedin waaba waaba isku annagay sooma kulli marka marka aad u dhaawacantay kadib baabuurka yaa soo waday anigun baa soo wada kuwa sababu wax kaloon meesha ku hayna mala marka lugtii maxaa ku dhacay iyadoo dhiig kaa daadanaya miyaad soo waday baabuurka ayadoo dhiigii daadanaa soo wada ceelooda markaa imaada istaalaa laigeeyey meeshaa laiga talay waa cirbadaa laigu dhuftay waa naxariis baan helay ilaa mandheer anaa soo wadi gaariga halkee buu dhaawacu kaa gaadhay wuxuu iga gaaray lugta waa gartay marka ma weydiisay oo nin dhaawacaan ahay maxaad noo dhaawacdeen ma tiri ma dhihinaba waa nimanka nima waxaas lagula hadli karaba mahem waa niman indha indha duubano marka waa niman oo wallahi waxaas wax la dhihi karaba mahem waa gartay marka handadaad iyo miyay idiin geysteen wax kale mise waxay dhaheen baabuurkiina ku laabta waad socon kartaan ha baabuurtiina kulaabsaa socon kartiin waa gartay kabacdi maxaad samayseen markaad baabuurka ku laabateen idinku dhexdiinna ma ka wada hadasheen nasiibkiina iyo saad ku badbaadeen waa ka wada hadalnay oo laakiin horta ilaa mabday ilaa magaaladan ugu horreysa ilaa ceel waa horta markaan soo dhawaadnay oo waxay raaan socon waxaa naga hor imaaday gurmudkii oo askarti oo nasoo aaday haye markay naga hor imaadeen waxay ahayn laba laangurusul ay ahaayeen oo ciidan buuxo haye marka hal laangurusul waxaan saarnay laba nin oo dhaawac si deg deg isbitaalka loo gaarsiiy waa gartay oo aniga iga sii darnaa waa gartay marka maalintaas iyo maalinta labaad wax hadlayba ma laha wa- waxaan bal hadlayna waa naxnay waa naxnay marka naxdintaan la hadli waayna marka marka een, hadda cid wax idiin qabatay ma jirtaa wax dawladda waa noo soo gurmatay ha haye maxay idiin qabatay mar may markii iyada waa noo soo gurmatay oo dadkii la dilay meesha ka soo qaaday annagana magaalada u markii dambe waxaa nala soo siiyey security aa nala soo siiyey marka sadaan kusoo galbanay marka waa gartay sheekadiinnii iyo saamaynta ay yeelatay iyo waxa aad samayseen caalamka sida u saamaysay ma goormaad ka war hesheen waxaan ka ani koley aniga shukri ahaan waxaan ka wareelay un adiga maalinta ugu horreysay iyo maalinta labaad maalinta saddexaadaba maskaxdayda waxoogaa wax yar ayay ba hagaagtay oon oon dad ba- dad baa telefoona iisoo diray oo ii sheega oo dhahay war wax waxa qabsadeen ma adiga tifiyaalka iyo waxaan kaa aragnay u dhahay waa gartay laakiin hawshaad qabateen hadda seed u aragtaa inay maxaa waxtaray reebtay
abow hawsha aan qabanay waa hawl fiican maadaama marka ah, laba diimadoo isku dhex jirto aan nahnay oo in nala kala saaro laisku dayay oo ilaahayna uu nagu garab galay oon nala kala saarin marka wallaahi waa waa hawl fiican oo haddaa ninkii maqlana dhegta u roon annagana noo roon hadda ma sii wadaysaa hawsha baswadidda oo jidkaas ma maraysaa mar kale mise waad joojinaysaa wallaahi walaalow de horta nin asxaab ciyaalaan ahay waa gartay ciyaalkaydu way wada akristaan dugsiga sare dugsiga dhaxa jaamacad wiil baa igu jiro marka eh, shaqo kale shaqana waxaan ka aqaan waa darawalnimo
waa gartay wax kaloo hadda aan gacanta ku hayana ma laha waa gartay meeshana waa meel oo waxay iska noqotay oo oo riski ay iska noqotay waa gartay laakiin waan wadaya waa wadaya waa wadaya insha allah insha allah waa wadaya kosoobo waa waxaan shaqo ka naqaan walaal waa ma laga yaabaa marka inay dhibaata kaa soo gaarto maadaama isla jidkii aad ku laabanayso baskiina aad wadayso
wallaahi horta waxa ilaahay qoro baa qoran waa gartay mee naftana meel ilaahay uu meel uu asaga isku baangaystay asaga aqaan ko sababu wax waliba sabab bay leeyihin maogta waa gartay marka koley haddii sababtaydu kale ay wadada noqoto waa un wadadan bay noqon doontaa haddii kalena ilaahay baa iga badbaadin doona insha allah
kaas waxau ahaa shukri faarax xabiikar darawalka bas u socday mandheere toddobaadkii horena ay weerareen maleeshiyada ururka al-shabaab halkaad kala socoteenna waa laanta afka soomaaliga idaacadda voice of america
caweysin wanaagsan dhegeystayaal laanta afka soomaaliga ee v o a ayaad nagala socotaan somalilan waxaa dhowaan laga hirgeliyey barnaamij lagu maalgelinayo ganacsatada jeebyaraha ah iyo dadka danyarta ah ee haya fikrado ganacsi oo midhodhal ah barnaamijkan oo hadda sanad jirsaday ayay hirgelisay shirkadda dahabshiil iyadoo sidoo kalena ah mid laysugu arooso ama laysugu guuriyo ama lamaanaha ay ku adkaadaan aqalgalku sababo dhaqaale awgeed wariyaha v o a magaalada hargeysa cabdixakiin maxamuud shirwac ayaa arrimahan u kuurgalay warbixintanna nooga soo diray barnaamijkan oo loo yaqaano maakar dahab ayaa ah mid muddooyinkii u dambeeyeyba ka taabagalay guud ahaanba somalilan iyo soomaaliya kaasoo dadku ay la yimaadaan fikrado ganacsi oo midho dhala islamarkaana bulshada iyo suuqaba faa'iido u leh cabdiraxmaan cismaan waa madaxa barnaamijkan maakar dahab waxaana uu ii sheegay inay ugu tala galeen shaqo abuuris iyo inay dadka danyarta ah siiyaan fursado ay ku soo bandhigaan fikradahooga ganacsi ujeedada koowaad aanu ka leenahay barnaamijkan waxaa weeye inaanu shaqo abuur ugu samayno dhalinyarta oo aanu ka qabanno fikradaha midhodhalka ah ee ganacsi ay hayaan si ay ugu soo bandhigaan awoodahooga ganacsi marka Een, taa waxa noo raacsan een, in dadka danyarta ah ee aan awood u helin inay ganacsiyadooda kobciyaan ama ay helaan nidaam financial institution ah oo oo baanan ka caawiya inaanu annagu usii fududayno si markaa iyagoo aqoontii iyo nidaamkii macaamilka baananka ah haysta ay ugu gudbaan markaa inay baanankii la tacaamulaan oo ay u fahmaan waxa looga baahan yahay iyo waxa laga doonayo barnaamijkan oo hadda sanad jirsaday ayaa intii uu socday lagu maalgeliyey in ka badan saddex kun oo ganacsi oo qaarkood ay taabagel yihiin waa sida uu mar kale tilmaamaya cabdiraxmaan cismaan tusaale ahaan hadda waxaanu een dareensannahay inaanu abuurnay in ka badan ilaa shan kun ilaa saddex kun oo ganacsi inta udhexaysa saddexdaa kun ee ganacsi waxaanu filanaa cabdixakiin oo in ganacsi walba ay ku tiirsan yihiin shan ruux faamiligii waxaa marka shantaa ruux ee saddexdaa kun ee ganacsi ku tiirsan ilaa shan iyo toban kun labaatan kun oo qof baa barnaamijkani gaadhay haddii aad aad aad xisaabta noocaasoo kale aa u qaadato sidaa daraaddeed een micro dahab m f i waxay inta badan markaa focuska saaraysaa ama aanu anagu aadka u- u- u- aan yacni ugu ugu heelanahay inaanu sameyno in een la la la la hirgeliyo wixii markaa een ganacsiga yar ee fudud ganacsigaasi marka uu ka baxo yarida waxaanu ku xidhaynaa markaa bangigii iyadoo somalilan ay sanadihii u dambeeyeyba si weyn u kobcayeen ee ganacsiga gaarka loo leeyahay ayay barnaamijkan ka faa'iidaysteen dadweyne kala duwan suleekhe cabdulaahi cabdi waxay muddo dheer ka soo shaqaynaysay samaynta agabka hidaha iyo dhaqanka waxaana ii sheegtay inay qaybo kale ku kordhisay ganacsigeedii hore balse hadda waxay horkacdaa qaybo ka mida maalgelintan oo lagu taageero dhallinyarada ay ku adkaato inay saroostaan amaba ay aqalgalaan reero badan oo kala tegi lahaayoo matalan maxaydee wasaaraddu bay kala kaxayn iyadoo iska soo horjeeda waanu isku celinay qaar isu hoyan kari waayay oo maxay hayde kala fogaaday waanu isku soo dhaweynay waanu isu hoynay oo aqal soomaaligaga intaan u sameeyey dadab ayaan halka arooskii aanu ka samaynay way jirtaa imka waa isku reeroo dee caruur baabay isku leeyihiin Een, waxaana u lahaydun een, dahabshiil guluubkan maxay hayday wacyigelinta dhallinyarada iyo maxay hayday hooyooyinka een, maxay hayday laga maalgeliyo hannaankan oo ah mid ku cusub bulshada ayaa qoysaska lagu soo xaalowgaadaa islamarkaana alaabaynta guriga lala bilaabaa iyadoo loo kaashanayo barnaamijkan maakaro dahab waa sida ay mar kale tilmaamayso suleekha cabdulaahi cali dhallinyarada ragga ayay dhallinyaradu la xidhiidha ayay soo ogaataa hadba heerkay taagan tahay markaa marka gogashii loo iibiyo ama sariirtii iyo tawleedkii iyo kabarhkii yaraa loo iibiyo dee reerkii wuu reeroobaya laakiin markuu in ahaan sariirtii goysunhayo alaabtii kalena ka maqan tahay ya ama daahiyadii oo qura u hayo dee dhulkiina ay bisaaradiya wax ka jiraan maalgelintan maakaro dahab oo dhowaan la abaalmariyey xubnihii ganacsigoogu hirgalay kuwii la yimi fikrada midhodhal ah iyo weliba hay-adihii doorka ku lahaa ayaa cabdi axmed cigaal oo xirfadda mariyo tolista amaba dawaarka ku soo jiray in ka badan afartan sano kana mid a dadka ka faa'iidaysta uu ii sheegay inuu rajaynayo inay gacan qaban doonto ganacsigiisa anigu muddo dheer baan soo waday ilaa ilaa ilaa shan iyo toddobaatankii laga soo bilaabo ilaa al'aan mamaan dhiginba ilaa intii dalka la soo galay ilaa halkan imika lix iyo toban sannadood bay furnayd intaana waan ku soo shaqaysanayey marka ilaahay mahadii imikana dee dhaqaale ka baabaalaysiiyo aad baanu si wanaagsanna way sii kacaysaa shaqadeedu hannaankan oo ah mid qofku soo celinaya lacagta ayaa marka laga yimaada maalgelinta ganacsi iyo weliba dadka fikradaha cusub la yimi ay sidoo kale ka faa'iidaysteen qaybaha wax soo saarka sida beeralayda oo loo hirgeliya tamarta la cusboonaysiiyo taasi oo ay kaga maarmeen adeegsiga mashiinada ku shaqeeya shidaalka waa sida uu mar kale tilmaamaya madaxa barnaamijkan microdab cabdiraxmaan cismaan laakiin waxaanu hadda ka faa'iidaynay barnaamijka solar systemka oo annaga noo ahaa maanta een, temkayagii ama halkudhigii sanadka een, sanad guuradan aanu hadda qabanayno oo ah in beeralaydu ay ka maaranto een, diesel generatorskii iyo petrol generatorskii oo ay cadceeddaas mishinadii shidaalka ku shaqaynayay oo markaa cadceedda aynu ka faa'iidayno iyo renewable energygaas tamarta markaa cadceedda kaas oo kale waa barnaamij wax ku oola cabdixakiin maxamuud shirwac v o a hargeysa
waa tahay dhegaystayaal halkaad nagala socotaan waa laabtaafka soomaaliga ee voice of america haatanna kusoo dhowaada barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha maxamed colaad xasan waagan
kulanti waxaan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkeennii wicitaanka dhegaystaha oo toddobaad walba aad ka dhegaysataan idaacadda v o eda laanta afka soomaaliga waxaa dhowr maalmoodun ay naga xigaan sanadka cusub ee labada kun lix iyo tobanka oo soomaaliya oo ah sanad la filayo isbedelo siyaasadeed waxaa dhammaanaya muddada hay-adaha dowladda soomaaliya ee iminka jira waxaa dhinacyadu ay ku heshiiyeen bilowgii bishan in la dhiso laba aqal oo sharci dejin oo kale ah aqalka sare iyo aqalka hoose in habka awood qaybsiga lagu saleeyo degaan iyo qabiil isku dhafa in doorashada xubnaha labada gole ay ka dhacaan caasimadaha maamul goboleedyada dalka in tiro kuraas ah oo cayiman haweenka laga siiyo labada gole ee la dhisi doono haddaba rajadu maxay tahay muddada yar ee harsan ma suurageli kartaa hawsha culus ee u taalla soomaalida xaggeese la filayaa in hayaanka siyaasadeed ee soomaaliya uu heeryada ku furto sannadka labada kun lix iyo tobanka arrimahaasi iyo guud ahaan arrimaha gudaha soomaaliya ayaan ku eegaynaa barnaamijkeenna wicitaanka dhegaystaha ee toddobaadkan barnaamijka waxaa marti ku ah wasiirka arrimaha gudaha ee soomaaliya cabdiraxmaan xuseen odowaa inta uu barnaamijka socdana waxa uu su-aalo uga jawaabi doonaa qaar ka mida dhegaystayaasheenna oo meelo kala duwan oo dunida ah jooga bismillahi raxmaan raxiim laba kun iyo lix iyo tobanka sanad la wada sugayo waa sanad doorasho laga rajeynayo in baarlamaankii iyo madaxweynihii dalkaba lasoo doorto lix iyo toban sano kadib waktigii carta lagu soo sameeyey xukuumaddii kumeel gaarka ahayd ilaa hadda waddanka soomaaliya isbedelo waaweyn oo runtii la taaban karaa ka dhacay toban sano burbur ah oo xukuumad dawladu aysan dhisnayn iyo koob iyo labaatan sano xukun militariya runtii oo xukunka uu ahaa hal qof gacantiisa ku jiray kadib soomaaliya in dib loo maamulo howl fudud ma ahayn waxaa hadda rajada ugu muhiimsano ay tahay laba kun iyo lix iyo tobanka waxaa naga hor muuqdaa waxa ay tahay in horta number one ninkii ay tashanayaan soomaaliyeed in wadankii dhinacyadiisa kala duwan markii laga reebo somaliland oo gooni isu taagtay iyadu aan hadda ogolayn in wadatashyadaas laga qabto markii laga reebo in wadankii daafihiisa kala duwan layska wareysanayo sida laba kun iyo lix iyo tobanka waxay u dhici karaan maadaama hal qof iyo hal cod aysan dhici karin waxaa jiray dabcan nidaamkan afar iyo barka ee lagu soo dhaqmayay muddadii dad badan oo su-aala ka qaba iyo dad badan oo weli u arka inay tahay in waktigii oo sidiisa sii ahaado si arrimahaas iyo kuwo kale oo suuragalaba waxaa dib loogu celiyay talo dabcan sanadkii laba kun iyo shan iyo tobanka wuxuu ahaa sanad shaqooyin badan la qabtay wadanka federaalka systemka federaalka wuxuu qaatay laba kun iyo afartii laakiin runtii hirgelinta federaalka iyo ka shaqayntiisa waxaa la bilaabay laba kun iyo labiiyo tobankii iyo saddex iyo tobankii si oo dhab ah oo hoos ugu dego markii laga reebo puntland oo hore dhisneed dowlad goboleedyadan kale ma dhisnayn hadda waxaa dhisan jubbaland koonfur galbeed iyo galmudug maalmahana waxaan aada ugu mashquulsanahay soo dhamaystirka maamulka shabeellada dhexe iyo hiiraan haddii la yidhaahdo oo dhawaan furmi doona shirkiisu magaalada jowhar waa gartay haddana waxaa la ballansan yahay go-aankii kama dambaystahay dadka soomaaliyeed inay maqlaan haddii la yidhaahdo sida wax u dhacayaan laba kun iyo lix iyo tobanka agost iyo september inay maqlaan bisha janaayo tobankeeda magaalada kismaayo anigu dadka koobka dhinaciisa buuxa ka fiiriyaan ahaye waxaad moodaa wadamo badan oo hadda jid hore oon kusoo qaldanay haya oo ay kamid tahay waktiyada in la kororsado madaxdu inay iska joogto labaatamiyo sare ka badan inaan dadkii soomaaliyeed hadda arrimahaas kasoo bislaadeen oo ay rabaan inay xukunka ayaga rabitaankooda lagu joogo wax aada u badan baa noo dhiman oo dee hal qof iyo hal cod inaan gaarsiino waddankan u gaarana waa hiididiyo weyn oo dhiman laakiin jidka siyaasadeed ee waddankan uu hayo waa jid isfahan oo oo is ogol ah waa aad baad umahadsantaha wasiir waan kusoo noqon doonaa su-aalaha xaggeenna waxaan rabaa dhegeyste ku jira qadka inaan soo geliyo dhegeysta magacaaga ku bilow iyo halka aad nagala soo xiriireyso asalaamu calaykum cornel cusmaan cige weeye oo jooga kismaayo cornel kusoo dhowow iyo bahda v o a waa idin salaamaya waa kaa qaadna kusoo dhawow barnaamijka wicitaanka dhegeystaha
aad baan idin salaamayaa waanan ku faraxsanahay barnaamijka laga hadlaayo oo wasiirka arrimaha gudaha dalka jiro waxaan rabaa wasiirka inaan weydiiyo marka koobaad horta arrintii hiiraan iyo iyo meel la yidhaahdo jowhar xagee buu marayaa taanka goboleedka maadaama soomaaliya muddo badan ay kusoo jirtay purbland islamarkaana la door bido inay federaal la dhamaystiro sidoo kale khaatumo meeshii la oran jiray dhinacaas sanaag iyo sool iyadana waan eegeynay in hawshoodii la galo oo la dhamaystiro oo la sharciyeeyo iyadana meeshay marayso uqa ka jira by gobolka bakool dowladda koonfur galbeed gobolada koonfur galbeed degmooyinka ka gidooday arrimahaasaan weydiinayaa wasiirka waa gartay aad baad mahadsantaha cigay wasiirkaan u bandhigaynaa su-aalahaaga wasiir waad maqlaysaa dhegeystaha si fiican aad iyo aad baan umahadsan yahay kornelko waxa weeye shabeellada dhexe iyo hiiraan waa sida uu sheegay waa shaqo aada u badan baa laga hayaa wafdiga madaxweynuhu hogaaminaya kasoo laabtay magaalada beledweyne waxaan kusoo heshiinay reer beledweyne in shirka lagu qabto magaalada jowhar caasimada dowlad goboleedkuna ay noqoto magaalada burte waad ka warhaysaan oo maamul goboleedyada markii la dhisayo waa arrin siyaasadeed oo runtii xukunka hoosu dejintiisa qayb muhima ka ah aragtiyo kala duwan oo caasimadaha iyo xukunka iyo kursiga iyo aad laysku qabsadaa jira meelaha qaar marka dee dadka in laysku hayo laga huri waayana in laysku hayo haddii la yidhaahdo marka dadku waa naga aqbaleen magaalada beledweyne laba qodob baan utagnay qodobkaas buu ahaa qodobna nabadeyntii iyo sirkeedii oo dee beelaha qaarna aan u ballanay oon hadda u ballansanaya amar iyo hadii la yidhaha beledweyneba inaan isku lalaabano beelaha qaarna aan arrimahoodii soo afjarnay oo colaadoodii aan soo afjarnay marka haddii la yidhaahdo usbuuca dambe meeshii lagu gaaro shirku wuxuu ka furmi doonaa magaalada jowhar waana ku dadaalaynaa in aan soo dhamaystirno federaalka wixii ka ka dhiman arrimaha ku saabsan khatumo dabcan iyo waxay ishugeedu ishuu hadda oo miiska saaran ma ahayn sool iyo sanaag waa ka horhaysaan khatumana waa ka jirtaa puntland iyo somalilandna labada dhinac bay ka xigaan marka hadda arrintaas dharaandhelin siyaasadeed ay u baahan tahay arrin hadda iska go-aan ah oo ma aha arrinta ku saabsan bakool iyo koonfur galbeed arrinta ka taaganna warbixinteeda waa haynaa dad buu dacwo qabaa dabcan maamul goboleed walba markii la dhisayo u jiraan madaxda koonfur galbeed iyo annagoo wasaaradda arrimaha gudaha ah waa kala hadalnay dacwada dadkaasu qabaan waana rajeyneynaa in la xaliyo oo dee khilaafkooda dadkaas binaaya dowlad goboleed koonfur galbeed bay ka tirsan yihiin ayaday xaq ku leeyihiin xaqooda in la ilaaliyo waa mas-uuliyad federaalka iyo dowlad goboleedkaba saaran waana ku dadaalaynaa haddii laayidhaha aad baad umahadsan tahay wasiir dhegeyste kale ayaan doonaya inaan qadka soo geliya dhegeyste magacaaga ku bilow iyo halka aad nagala soo xiriirayso walaal magacaygu waa cabdixakiin faarax booshin marka hore waan salaamayaa wasiirka si gaara iyo bahda v o eda iyo dhamaan ummadda cabdixakiin xageed nagala soo soomaaliyeed hadlaysaa waxaan kaala soo hadlaa walaal magaalada muqdisho aad baad umahadsan tahay een, eh, fikirkaaga hore u gal su-aalna wasiirka haddaad eh, su-aal haysa uu kaaga jawaabaya Een, walaal waxaan rabaa inaan wasiirka weydiiyo een, sidaan ognahay arrimaha maamul usameynta arrinta maamul usameynta labada gobol hiiraan iyo shabeellada dhexe qorshihii dowladda ugu degsanaa waxay ahayd in goor hore la dhiso waxa ragaadiyey oo intaan soo gaarsiiyeyna ay tahay inaan dadkii deegaanka laga talagelinin islamarkaana rabitaankoodii inay wax kala dooran karaan aan loo tixgelin welina waxaan dareemaynaa inaan wadadii saxda ee federalismka aan la haynin su-aasha aan qabo marka waxay tahay maxaa shacabka labada gobol u diiday inay markii horeba ka tashadaan inay iyaga isdoortaan isku biiri karaan een, halkii caasimada iyo gobashaba noqon lahayd go-aan midaysan ay u madax bannaan yihiin ayaga ay ka wada gaaraan su-aashaa qabo waa intaas walaal Eh, wasiir waad maqlaysaa dhegeystaha waa jeclaan lahayn eh, runtii aad baan waxaan u jeclaan lahayn in mas-uuliyaddaas nala ka qaado oo ay beeluhu heshiiyaan Eh, muddo dheer baan wada hadalsiinaynay cabdixakiin Eh, keliyana ma aha hadda hiiraan iyo shabeellada dhexe Eh, sidaas ruuxeeda waxay nagu qabsatay galmudug oon beelaha muddo wada fariisinay wada hadleen Eh, markay isu tanaasuli diideenna waxaan rabaa dabcan inaan eh, ogaado ma waxaa quman inaan iska dhaafno nidhaahdo walaahi eh, ca- calina garle aydiidna garle miyaan nidhahdaa mase dee dowladnimadu waxay ku jirtaa in go-aan la qaato oo la yidhaahdo marka waa kala fog weydeen idinka annagaa idin kala fujinayna go-aankaas hadda ka hor baa galmudug oo ka dhacay haddana shabeellada dhexe hiiraan buu ka dhacay waa la isku hor istaagay eh, labada gobol Eh, qolo walba waxay tiri anagu nagu fiican yahay maya anagu nagu fiican yahay de marka meel dhexdhexaad ah ayaa dowladda federaalka ku istaagtay in shabeellada dhexana wax la siiyo hiiraanna wax la siiyo Eh, wixii soo haray oo madaxweynaha iyo iyo iyo iyo maamulka intiisa kalena uu tartan u noqdo eh, ama guddoomiyaha baarlamaanka ha noqdo ama madaxweynaha ha noqdo Eh, waxaana rajeyneynaa markii annaga ologa koowaad aan dhisno dabcan hadday dee dadku wax dhistaan oy ayagu shaqaystaan oy ayagu shiraan annagu waa kaabi lahayn mar walba haddii hadda nalaka maarmi waayo inaan annaga hadda shaqada qabana ay tahana eh, sidaasaan u qabanay cidna loogu roonaan mayno cidna looguna darraan maynin Eh, hadda arrin ugubana ma aha Eh, isu tanaasul hadduu yimaan lahaana annagu ma dhahnayn ha isu tanaasulinina laakiin hadde waa la isu tanaasuli waayey marka saasaa keentay annaga faragelinteena aad baad umahadsan tahay Eh, dhegeyste kale ayaan rabaa inaan eh, qadka soo geliyo oo qadka ku jira dhegeyste magacaaga ku bilow iyo halka aad nagala soo xiriirayso aa waa cabdirashiid faarax artaqoye magaalada gaalkacyo dowlad goboleedka galmudug Eh, hadda wasiirka waxa weeye waa waa waa wa- waxaan weydiin lahayn eh, eh, ummaddu aad u walacsan tahay marka la yidhaahdo masal four point five-ka iyo degmo aad baana loogu wareeray waatii laga wada shiray marka haddii labada laisku gal waayo ka dowlad ahaan maxaa u diyaarsan in maaragtay ay maaragtay ku gaarsiiyaan maandeedyadii dowladda inay ku dhamaystiraan waa gartay aad baad u mahadsan tahay professor waa su-aal aad u qiimo badan wasiirkaan u gudbinaya wasiir waa maqlaysaa maya waa aad iyo aad u mahadsan yahay gaalkacyo reer gaalkacyana waa salaaman yihiin waana waana ugu hambalyeynayaa nabadii laga soo shaqeeyey oo ra-iisul wasaaruhu wafdiga oo hogaaminayay iyo madaxweyneyaasha galmudug iyo puntland asaaska u ahayeen in de sidii ay isu haysato waana kula dardaarmaya runtii dad soomaaliyeed iyo ma waktigii hadda la dili lahaa qof soomaaliyeed in lasoo dhaafaan aaminsanahay in sida dadka loo nool lahaa laga shaqeeyo man axyaaha fakaanama axya annaasa jamiican baa ilaah yiri qofki qof dilan wuxuu la mid yahay inuu dadka dhan dilay qofki qof nooleeyana wuxuu la mid yahay inuu dadka dhan nooleeyay marka dee ree gaalkacyo waa ku mahadsan yihiin shaqaday qabteen hadda ilaa hadda inay meeshaas kasii wadaanna waa waa waa rajaynayna waxaan arrinta ku saabsan haddii laismari waayo sideedaba guuldaro jid furan ma aha madaxda soomaalida ah waa tashanaysaa waa laga yaabaa tashiga iyo fooshu inay yaro raagto waa ka warhaysaan shirar soomaalidu qabsato oo sanada socdaa jiri jiray kuwii ugu yaraa carta oo qaas sideed bilood buu socdaan umalaynay bagatin dhowr sano uga socday hadda waxa oon aan iswarwareysanayno oon shirkaan aan bilowno in laga wada hadlo waa ilaa september aan isu nimid oon shirka koowaad qabsanay iyo hadda waana tobanka janaayana waxaa loo ballamay in go-aan la gaaro marka waxaan rajeyneynaa in dadka soomaaliyeed ay fiiriyaan in dhanka aan guuleysan karno oon guusha dhankeeda u soconno hadda in la ishaystana siyaasadaaba leh oo dee siyaasaddu ma aha waa waa shaqo oo maalinla ah oo subax walba in la isku haysto oo si wax loo xaliyo mar horumarkeea lagu xalinayaa mar caqabadaha imaanaya waa la xalinayaa mar dhibaatooyin abaka waaweyna imaanaya waa la xalinayaa in marka la kala aragti duwan yahay dadku kala aragti duwan hayse siyaasadeed keliya ma qabaane adduunka ilaahay bani aadamka markuu abuuray kala siyaas kala aragtiyaasha duwa diineed iyo mid dhaqan iyo mid kala arista marka in siyaasadda lagu kala aragti duwanaada ceeb ma aha laakiinse wadanka iyo maslaxadiisa meeshay ku jirto in in loo raacaan aan aan ka shaqeynayna haddii ilaa yidhaahdo waana madaxda soomaaliyeed heer federaal iyo heer dowlad goboleedna arrintaas waa ka go-an wasiir shirkii madasha wadatashiga qaranka ee ka dhacay muqdisho qodobadii lagu heshiiyey waxaa ka mid ahaa in habka awood qaybsiga lagu saleeyo degaan iyo qabiil isku dhafa dabcan dhegeystayaashan dhowr mar bay su-aalaha ku weydiinayeen lakin waxan rabaa inaad ma halkaa iftiimiso bal haddii aad arrinta u turxaan bixiso dhegeystayaasha sida la isku waafajin karo qabiil iyo in nidaam degaan wax lagu qaybsado su-aashu waxay tahay labada aragtiyaaba hadda meesha ka jirta in marka labadaas aragti la iswaafajiyo dabcan waa arrin madaxda u taalo laga shaqeynayo haddana kama hordhici karo laakiin qaabka ay u samaysantaha waxay tahay four point five waa la yaqaanaa dad badanaa waxay qabaan inaan weli la gaarin waktigii laga gudbi lahaa four point five ayna tahay in looga gudbo hal qof iyo hal cod wixii ka horeeya dadkan lama tirinin maaragtay la lama yaqaano siday u kala badan yihiin iyo siay yihiin marka inaysan wax kala badsanin dad qayb kamida oo dadkii lasoo wareystay yaa qabta qayb kale waxa ay qabaan waddankan de dawladuhu soo lahaan jiray nidaamkuu soo lahaa degmooyin baa la kala degan yahay gobolaa la degan yahay in kuraastan loo qaybiyo degmo siman oo aan ahayn number aan ku salaysnayn lakiin de si siman dhammaan degmooyinka dalka loo qaybiyo halkaasna ay kasoo uskunto baarlamaanku uu kasoo uskumo dabcan aqalka hoose saasaa ka jirta aqalka sare ayadana aragtiyo kalea ka jira oo leh ama four point five ha lagu saleeyo ama gobol ha lagu saleeyo ama dowlad goboleed ha lagu saleeyo marka haddee see la isku waafajinaya waa shaqada tobanka janaayo loo ballamay dankeeda hadda aniguna ma sheegi karo gaaristeedana dee dadka wax kulaaan kamid ah laakin keligay meli marka waa shaqo soo socota laakiin dooda socotaah saasay ku salaysan tahay anigu waxaan aaminsanahay inay tahay dood caafimaad qabta waktigeedii la joogo ee waddankan waa soo bislaanayay waa garan kartaan xukuumado badan baa midna cartan oo kusoo dhisay midna bagaadi kadib haddana jabuuti markii dambe oo koowaad oo madaxweyne xasan sheekh lagu doortay waddanka oo la isugu yimid magaalada muqdisho hadda waxaan maraynaa in waraysiyadii dadka laga soo qaado garow iyo cadaado iyo kismaayo iyo maaragtay baydhabo iyo magaalooyin kale oo wadan dadkii laga soo wareysto waxaa soo socota in magaalo walba iyo tuulo walba la tago waxaana rabnaa oon dee rajeyneynaa dabcan oo shaqadeedana in la qabto aan rabnaa oon qabanayna haddii la yidhaahdo in qof iyo cod la gaaro marka anu waxaan isleeyahay horumarka dabcan hal arrin oo dee aan qabnaa jirto waxa weeye caafimaadku eh, waa soo daahaa caafimaad daraduna waa soo dhegdhegtaa jumlatan u timaada wadankan eh, waa la burburiyey eh, dee burburkiisu keliya kama dhicin markii dowladda oo waayey tobankii sano oo aheede wuxuu kasoo qa- askumay eh, waktigii dheeraay eh, ama militariga ama nidaam darada ay soo haysatay wadanka kasoo uskumay de inuu wadankii isku kalsoonaado oo caafimaad soo helo oo dadku nidaamka ay wax ku qaybsanayaan helaan na waktiyay ayaduna qaadan doontaa haddii ilaa yidhaahdo laakiin waxaan aaminsanahay markii loo fiiriyo eh, wadamo aada u badan oo hadda eh, jidkii annagu aan ka nimid gadaal u raacaya jidkaasoon meel biyale tegaynin eh, in ay- inaan aada uga fiicannahay oo annagu hadda aan eh, aaminaad ah ay jirto inaan wadanka wada leenahay xukunka wada leenahay heer dowlad goboleed iyo heer federaal iyo heer beelaba intaba eh, in inaan wax wada leenahay inay naga dhaadhacsiisan tahay miiska wadahadalka eh, muddadaas dheerna waxaa wada fadhiyey soomaali de cid hadda isku cayday cid isugu gacan qaaday midna ma jirin marka bisayl siyaasadeed oo fiican baa wadankan ka jira dadka soomaaliyeed ee gaar ahaan eh, dibadaha jooga iyo kuwa gudaha joogaba waxaan rabaa in eh, de sabarna la muujiyo dabcan eh, lagana mahad celiyo meesha wax marayaan eh, markii de inta aan hadda noo qabsoontay ay uga mahad celinay noo kordhaysaa laakiin runtii anu ahaan aada u aaminsanahay bisayl siyaasadeed oo weyn inuu jiro waa gartay aad baad umahadsantahay Een, tan iyo markii nidaamka federaalka la qaatay waxaa een, gobolada soomaaliya kusoo cusboonaanaya dagaaladii muranka beelaha ku saleysnaa Eh, waxaa ugu horeeyey kismaayo eh, gaalkacyo waa tii aad nabadeyn kasoo samayseen eh, dagaala ka dhacay beledweyne marka iyo meelo kale ma jiraa wax xiriira oo aad aaminsantihiin oo ka dhexeeyo colaadaha iyo hirgelinta nidaamka federaalka ee dalka Eh, olaad waa mahadsan tahay runtii de su-aashaas hadda kahor baan marka jawaabay aad baan u jeclaa inay weydiiso horta runtii eh, ani waxaan leeyahay eh, waa dulmi dulmin la dulminayo wey federaalka sababta waxay tahay intaan federaalkuba noo imaanin eh, iyo markii dowladdu naga burburtay dabcan dowladeenii burburtay horta dowlad dhexay aheyd oo khad dhexe ah dowladdaas dagaalkii ku qaaday gobolada dalka oo ay ka bilowday waqooyi bari oo ay ku xijisay waqooyi galbeed oo ay ku xijisay gobolada dhexe oo ilaa xamar iyo baydhabo iyo kismaayo iyo meel walba ay kadibna gubtay dowlad dhexay aheede dowlad federaala ma ahayn Eh, dhan toban sano oo burburahan ku jirnay oo hubku oo xamar ka baxo kismaayo aado oo halkaa eh, xagga ka baxo xagga aado oo kismaayo ka yimaado eh, xamar yimaad Eh, baydhabo aado meel walba aado Eh, federaal ma ahayn eh, markaasna kadibna dabcan intii kale ee la ahay xukuumadda iyo dibadana eh, sidaas iyo si mid ah uu ahaa marka aniga markii federaalku eh, dagaalo kusoo kordhiyey wuxuu aniga aan aad u aaminsanahay inuu federaalku mas-uuliyad soo kordhiyey eh, dhibaatadii ka dhacday eh, eh, kismaayo eh, dhibaatadii ka dhacda eh, dad mas-uuliyiina oo jooga oo ka shaqeeyay leedahay midda ka dhacda gaalkacyo eh, hadda ka dhacday gaalkacyo waad aragteen dowladdii federaalka aheed dowlad goboleedyadii dadkii soomaaliyeed oo waxgaradka ahaa hal qof uma kala maqnayn beledweyne hadda ka dhacday eh, dadkii sidii oo kale la isugu tegay marka eh, de qabaailkan soomaalidu awalba waa isku dhici jireen waana isku dhacayaan ilaa laga gaarayo eh, eh, de in dadka hubkana laga qaado eh, cadaaladuna wada gaarto eh, wakti waa iska jiraya laakiin anigu runtii waxaan aaminsanahay federaalku inuu naga fududeeyey dad badan oo qabaa'il awal isu haysan jiray hadda hadday nidaam isku haystaan inay fudud tahay mas-uuliyaddu Eh, sababtu waxay tahay hadda wixii eh, eh, eh, maaragtay ka dhaca koonfur galbeed qof baa mas-uulka ah oo leh mas-uuliyaddeeda Eh, wixii jooga jubbaland dad baa mas-uulka oo mas-uuliyaddeeda haya marka runtii waxaad moodaa in xukunka uu fududeeyey sida galana saas bay ahayd dabcan hal tallaabaa dhiman oo ah in xukunka dowlad goboleed kasii gudbo oo gobollo iyo u gudbo degmooyin oo degmooyinka uu xukunku gaaro waana wejiga soo socdo haddii la yidhaahdo dowladda federaalka ay ka shaqayn doonto eh, qoladii mandatekaas hesha oo nasiib u hesha laba kun iyo lix iyo tobanka eh, shaqada ugu weyn oo taalla wadanka hor taalla yay noqon doontaa haddii la yidhaahdo marka in xukunku gaaro heer degmo heer tuulo iyo heer beeleed iyo ceelka ilaa uu ka tago xukun nadiifo dee dadku weli soomaaliyeed xukunku ma gaarin he- levelkaas oo dee ceelasha iyo eh, askari canshuur qaada ama askari qafaal u taga moogiye eh, si fudud looma gaarin weli eh, hoos marka in hoos la gaaro federaalku inuu naga kaalmayn karaan aada u aaminsanahay runtii haatana dhegeysto kale ayaan soo gelinayaa dhegeysta magacaaga iyo halka aad nagala soo xiriirayso bismi illaahi raxmaan raxiim magacaygu waxa waaye cabdifataax madax koor waxaan idinkala soo xiriirayaa magaalada chicago ee dalka maraykanka aniga su-aal ma qabo wasiirka waan islaamaya waxaan rabaa fikrad fikradeeda oo ah mudane wasiir ma laga yaabaa maamuladan badan oo la dhisay waxay u taagnaan la-yihiin dastuurkan oo aad ay qoranayaan ayay daacad ka ahayn marka ma gobolka shabeellaha dhexe iyo hiiraan ma ku dayi karnaa dastuurkooda inay ka dhigtaan kitaabka qur-aanka kariimka marka haddii taas ay dhacdo waxay noqonaysaa mid fiican ummaddana oo horumar horumar ay ku gaaraan waana mahadsantihiin aad baad u mahadsan tahay dhegeystaha ugu dambeeyaa soo gelinaya ee dhegeysta magacaaga iyo halka aad nagala soo xiriirayso asalaamu calaykum marka hore maxamed oo ku salaama magaceyga waxaa waaye cabdikariim cali cusmaan oo ku nool bristol dalka great britain waxaan salaama oo kale wasiirka arrimaha gudaha odawaa sidee marka waxaan rabaa inaan weydiiyo haddii la yidhaahdo qaab degaan iyo qaab qabiil oo four point five ah waxaa lagu waxaa lagu saleeyo waxaan qabaa inay adkaan doonto in laba dhinac dhinacan loo baxayna fiican tahay aaminsanahay ama la yidhaahdo dowladda ama lasoo dhisi doono baarlamaanka lasoo dhisi doono wuxuu noqonayaa four point five ama la yidhahdo wuxuu noqonayaa hab degaan oo sanayaan xubnahooda baarlamaanka uga qayb galaya marka waxaan rabaa in aynan shacbiga soomaaliyeed xukuumadda hadda jirta aynan ka dhigin communicate waxyaabaha si waa oo sharci ah ama ama si mataqaana sheeg oo dadka ay u fahmaan in ay barnaamij muuqdo oo soomaalidu ay u jeedo meesha u socotay inay mataqaana sheeg la yimaadaan jeclaa lahaa xukuumadda oo kamid yahay wasiirka uuna yahay arrimaha gudaha tala tala yaraan raba marka inaan ku darso aniga ahaan waxaan dhihi lahaa qaabka loo soo dhisaayo maxaa lahay sheeg baarlamaanka in laga dhigo kasoo qaadoo kale beeshi laheed oo kale sideed sideed xildhibaan in mataqaanaa la yidhaahdo boqol iyo lixdan qofood ayaa u dooranayso mataqaanaa xildhibaanadooda madaxweynaha imaan doonana doorashadan inay naqato in la yidhaahdo qabiil walbo sida hadda aan kuu sheego kale sideed sideed xildhibaan oo labaatan laga dhigay boqol iyo lixdankaas qofood in ay mataqaana madaxweynaha doortaan si ay meesha uga baxdo qaabkaa la leeyahay mataqaana sheeg laaluusha la qaataa ama laaluusha lagu bixiyaa way adkaan doontaa madaxweynaha imaan doono inuu dhaqaalo u helo intaasoo qof oo malaayiin gaaraya inuu dhaqaalo u helo marka waxaa soo baxaayo madaxweyne iyo xildhibaano daacad oo mataqaana sheeg dad ay soo doorteen sidaan qabaanay marka waa garta aad baad aad baad ugu mahadsan tahay fikirkaaga wasiir wax su-aal halkaa kuma jiraan haddaad fikir ra- raacsanayso ama hadalkaaga ugu dambeeya raacsanayso waa waa mahadsan yahay dabcan annaga dadka dee tobanka janaayo aan ballanimay haddii ilaa yidhaahdo sida uu sheegana aragti cad baan la imaan doonaa tobanka janaayo taas haddii ilaah yidhaah waa waa waa dee mehii aan u ballaminaba u ballanay sida baarlamaanka lagu soo xulayo inan taladiisa waa dhegeysanay haddii ilaah yidhaah dabcan talooyin aada u badan oo dalka iyo dibaddaba laga aruuriyey dadka soomaaliyeedna waa jiraan kuwaasaa looga tala qaadan doonaa haddii ilaah yidhaah aad baad umahadsan tahay cabdikariin naga soo wacay bristol wasiir aad iyo aad baad u mahadsan tahay waktigaaga qaaliga ah iyo ka qaybgalka barnaamijka wicitaanka dhegeystahana waan kaaga mahadinaynaa mahadsanid aad baa mahadsanid intaa ayaan dhegaystayaal kusoo koobaynaa barnaamijkeennii wicitaanka dhegaystaha oo toddobaadkan aan uga hadalnay soomaaliya iyo labada kun lix iyo tobanka iyo dadaalada socda waxaa barnaamijka marti ku ahaa wasiirka arrimaha gudaha ee soomaaliya cabdiraxmaan xuseen odowa oo dhinaca kale su-aalo uga jawaabayay qaar ka mida dhegaystayaasheenna oo meelo kala duwan jooga intaan barnaamijkan oo kale dib dambe uga kulmayno waa maxamed colaad xasan oo idinku dhaafaya sidaa iyo nabadgelyo
aad u mahadsan yahay maxamed colaad xasan oo barnaamijka wicitaanka dhegeystahay inala socodsiiya halkaad kala socotaana waa laanta afka soomaaliga ee v o a
haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa v o a waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan boggeenna v o a somaali com bogga v o a somaali com isla marka aad furato waxaa kuu soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal maqal iyo muuqaalba ah waxaa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda v o a waxaana ka mid ah oo ugu horraynba ishaadu ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka martida mikrofoonka cawayska washington dhaqanka iyo hiddaha iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha haddii aad fallaarta kuu soo muuqan doonto sii taabato waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha waa go'aankaaga barnaamijka caafimaadka iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha v o a soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raalligeliya
haatanna dhegeystayaal waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha iyo qoraaga axmed faarax cali idaaja
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha ee laanta af soomaaliga ee v o eda dhegaystayaal qof waliba markuu dhasho wuxuu ku dhashaa abuurkiisa guud ahaaneed tilmaamo ku dhafan waa tilmaamo qofka la koro oo ku milan ayna u badan tahay inta uu nool yahay inay la socdaan dhismaha jidhkiisa ayay qaarkood ku saabsan yihiin qaar kalena awoodda garaadkiisa iyo maankiisa ayay la xidhiidhaan ooga ahaan waa lagu kala duwan yahayoo laba si walba isugu egi ma jiraan malahrigana lama uumin qaar xagga dhimirka iyo waxgarashada si buuxda uga siman waa runoo dadka qaar baa loo buriyaa waxaa loogu deeqaa tilmaamaha wawanaagsan ee ay bulshadu jeceshahay qaarna inta lagu yareeyo ayaan falalkooda wanaag laga filan taladoodana aan la tixgelin in kaleba iska daayay laba walaalaa ayaa si walba u kala duwanaan kara mid baa dheer mid baa gaaban mid baa dheereeya oo dhasha goroyada caga ugu been sheega mid baana diin gaboobay ka gaabiya mid baa aftahanahoo markuu afka kala qaado lala ashqaraaraa midna afgarooc aan wixii ku soo dhaca gudbin karin ayuu noqdaa mid baa dabeecad qabow oo dulqaad miidhan ah midna dhiidhibaa ka soo horreeya oo qofkii ay laba eray isdhaafsadaanba waa lagu kala hagoogtaa mid baa geesi ah oo aan boqol dhaba uga leexan midna wuxuu noqdaa geeriyaale aan shimbiraha hubin hadday shabaaxleeyaan sidaas oo kale awoodda maanse culintu waxay ka mid tahay tilmaamaha ama awoodaha aadanaha qaarkiis lagu gallado qaarka kalena laga qadiyo macnaheedu wuxuu yahay gabyaannimadu waa hibo uurka hooyo lagala soo baxo waa awood ruuxa loogu deeqaa uu iska dareemo goor hore iyo isaga oo aan weli qaangaarin in badan baannu la kulannay gabyaacaana oo ku sheekaynaya tixihiisii ugu horreeyey kolkii uu isku duway tobangu inaan wax rooni u dheerayn allahu naxariistee aadan carab gabyaagii weynaa ee la odhan jiray ayaa jeer iigu warramay inuu sagaal jir ahaa markuu mariyey tixuu ugu jawaabay nin isaga aabbihii gabay ku maagay sidaas oo kale toddobaatannadii qarnigii aynu soo dhaafnay ayaa waxaa isaguna ii sheekeeyey allaha u naxariistay cabdilaahi macallin axmed oo dhoodaan lagu naanaysi jiray wuxuu ii sheegay inaan wax qumani u dhaxaynin markii uu hadal bartay iyo markii uu gabayga bilaabay taasina waxay markhaati dheeraada u tahay ra'yiga ah maansayahanku inuu ifka u soo baxo isaga oo awoodda curinta maansaduna ay ku laran tahay iyada oo sidaasa ayaa haddana goor noolba ay dadku isweydiiyaan su-aasha ah gabayga ma la baran karaayo sida kasmooyinka kale uu aadanuhu u kala kororsado awoodda maanse culintana ma loo kala kororsan karaa waa su-aal mar walba taagan ah jawaabtuna waa haa isla markaasna waa maya waa haayo guud ahaan jacayl aada haddii aad maansada u hayso markii tix cusub laguu mariyo haddii aad wada qaban karto ama inteeda badan aad ku celin karto kolkaad sheekaynayso haddaad is aragto adigoo tixa maanso ku mahmaahaya haddii aad wax badan ka qaybsan tahay maansada raggii hore isla markaasna kuwa kula xilliga ah wax soo saarkooda aad wax roon ka og tahay haddii aad iska dareento inaad leedahay awoodda kala soocidda tixda hagaagsan midda meeldhexaadka iyo midda liidata haddii meedishada deelqaaf kale ama miisaan ahaan jaban isla markiiba ay dhegtaadu dareemi karto intaasoo awoodood haddii aad isku aragto waxaad u dhowdahay inaad tirin karto maanso aan deelqaaf lahayn maanso aan meelisyadeedu kala dheeraynoo habdhaca maansooyinka kala leeyihiin iyadana laga dareemi karo inkastoo ay arrintu sidaa tahay oo dadka qaarkiis ay dadaal iyo barasho awgeed wuxuun maanso salsalaabo ay kolkolka qaarkood tirin karayaan haddana marnaba lama silmi karto maansada ay hibadu soo saarto maansayahanka hibada u leh tiisu waa isku xidhan tahay oo ujeeddada ay xambaarsan tahay si buuxda ayuu ugu soo bandhigi karaa ha yeeshee midda barashada lala kaashadaa way yaro kala darooshaayo inkastoo la dheereeyo haddana qaybaheedu ujeeddadii loo mariyey ma koobaan maaseyahanka ay hibadu ku loran tahayse meelise tiro yar oo markiiba la qaybi karo ayuu ujeeddadiisa u xambaariyaa waxaana tixihiisa lagala soo bixi karaa tudciyo lagu halqabsado oo murti miirana ha yeeshee qofka barashada awgeed wax ku curiya tix gaaban kuma dambogan karo maasada barashada lagu dhaliyo waa lagu dhibtoodaayo inuu ebiyo maalmo badan ayay ninkeeda ku qaadataa halka midka ku dhashay ay debnaha ka saarsaaran tahay oo markii la weydiiyo iyo goobtii lagu haybiyaba uu ismaaciil mela sidiisii dadka kaga haqabtiri karo dulucdu waxay tahay inkastoo farsamo ahaan aad wax badan ka ogaato barashada sida maansada la isugu duwo iyo xeerarkeeda haddana adiga iyo maansayahanka hibada loo siiyey cirka iyo dhulku intay isu jiraan ayaad isu jirtaan marka la isbarbar dhigo midkiin waliba tixaha uu curiyo qof barasho ku galay lagama fili karo intuu ka naqsado in sidii saahid qamaan uu soo ifbixiyo meelisyadii tirada yaraa ee uu ku muujiyey qabkii sare ee uu lahaa iyo ugaaska tolkaba allaha ka dhige sida aanu u tixgelinayn cid aan isaga tixgelin wax sinaan ka hooseeyana aan laga damci karin masow aabbahay iyo halkaan magan ka soo gaaray magowsina inaan layga siin maax la dhuranaayo oon malab ra kala loo sushubi wax uga miileeyo oon meesha taagnahay anaan murugna leefaynin aan mayraxaan igu xidhnayn maylima u haysto aan weliba mood iyo saraan ula maleegnaado saddex magac allee xaajadaa leema marinsiiyo sida koran xiniiyaha la muday uma malugnaado ma nin barasho kaliyihii ay curinta maansada u geysay ayaa soo garab joogsan kara faarax nuurkii uurka hooyadii kala soo baxay ee isaga oo halis ku soo foole qoladiisa uga digaya meedisyada kooban ku qeexay hababka karakaanka ah ee la isku khiyaamo isna uu dareensanaa in iyaga lala maagan yahay faaraxii odhan jiray qosol beena fool wada qayaxan daylan garanayo booraan afkii laga qafilay qabarna hooseeyo qusur oodan shabag laysu qubay qoolad iyo xeelad qulaab iyo kulaab iyo lacaaf la isku qabanayo qiyaamada halkaa soo turqanaan qun uga soo jeedo doqon baa halkii lagu qatali qoorta soo dhiganne maanaha mindiya lay qarshaa laygu qali doono sidee baan qamboosha u cunaa qabiska waabayda allaha u naxariistee aadan carab oo niman si wada jira ugu soo gebi jiray u baanaya ayaa ku dooday in curinta maansadu ay tahay hanti isaga si gaara loogu xudumay oo hibo iyo maqaadiir ugu timide aanu sidooda oo kale bawsi iyo barasho ku helin waxaa meelisadii gabyaagaana ka mid ahaa inkastoo midhaha laga sinmo iyo madasha luuqdeeda murti baan ka reebaa hadha iyo anigu maahmaahay miisaan haddaan hadal lahayn waa micno la-aane amba kama mahoobiyin tolkay maansadaa badan ee masar iyo kharduunna uma tegin mana masaafoonne kamana mudanin sheekh iimarsoo macrifo ay dheere waan mihindisaye iima dhigin macallin yeershaaye waa shay maqaadiir ku yimi aan yar maamulaye show duulmasayr ugu dhintee madadkan lay siiyey dhegeystayaal barnaamijkii dhaqanka iyo hiduwa maanta halkaa ha inoo jooga waa inoo toddobaadka soo aadan iyo ku lamid ah hadduu ee baydmo
aad buu mahadsan yahay axmed faarax cali idaaja ood nala socodsiinayay barnaamijka dhaqanka iyo hiddaha halkaad kala socoteenna waa laanta afka soomaaliga ee v o a gaar ahaan idaacaddayada cawaysnimo haaruun oo barbarkayga midig fadhiya aan ka codsado qodob iyo laba ka mid a wararkii dunida ugu waaweynaa inuu isha inoo mariyo mahadsanid ismaaciil warar goordhaweed naga soo gaaray gobolka shabeellada hoose magaalada qoryoole ayaa waxay sheegayaan in magaaladaasi galabta ay weerareen maleeshiyada ururka al-shabaab isla markaana ay rasaas culus isweydaarsadeen ciidamada dowladda oo ku sugan magaalada wararka qaar oon ka helay dad goobjoogayaal ayaa waxay sheegayaan in maleeshiyada ururka al-shabaab ay soo gaareen cirifyada magaalada hase yeeshee ciidamada dowladda ee ku sugan magaalada iyaguna ay rideen rasaas culus oo aysaga difaacayaan ciidamadaasi ama maleeshiyadaasi ururka al-shabaab ee soo weeraray ilaa iyo haatan ma cadda xaaladda magaalada qoryooley wixii warar ee kusoo kordhana goordhow ama idaacadaha yaga dambe ayaad ku maqli doontaan dalka kenyana ugu yaraan laba ka tirsan ciidamada booliiska ayaa dhintay weerar ay qaadeen ururka al-shabaab saaka kadib markii ay beegsadeen kolonyo ay la socdeen ciidamada booliiska oo marayay wadada isku xidha magaalooyinka mandheera iyo ceelwaq weerarkan ayaa la sheegay in maleeshiyada ururka al-shabaab ay u adeegsadeen hubka culus iyo weliba gantaaraha laga rido garabka waxaana la sheegay inay burburiyeen mid ka mid a baabuurtii ay wateen ciidamada booliiska halkaasna ay ku dileen laba ka tirsan ciidamada amniga ee dalkaasi kenya dhinaca ciraaqna ciidamada wadankaasi ayaa la sheegayaa inay ku dhow yihiin ama qarka u saaran yihiin inay la wareegaan magaalada ramaadi oo ay hore u haysteen gacankuhaynteedana hayeen kooxda daacish wararkii ugu dambeeyey waxay sheegayeen in maleeshiyada daacish ay ka baxeen magaalada inkastoo taasi aan weli si kama dambaysa loo xaqiijinin qabsashada dhis magaaladaasina haddii ay qabsadaan waxay guul weyn u tahay ciidamada ciraaq iyo weliba wadamada ay xulufada leeyihiin ee maraykanku ka midka yahay aad u mahadsan yahay haaruun macruuf oo inala socodsiinayay qaar ka mida wararkii dunida ugu waaweynaa haatanna dhinacii heesaha iyo kaltuunbacdo subciskiiyo luuqda kaltuunbacada waxay gebageba u ahayd daacaddeedii fiidnimo haaruun macruuf yaano ismaaciil xuseen farjara ayaa idinla socotiinayay tan iyo intayn idaacadaha xiga ku kulmayno waxaan idinka tegaynaa sidaas iyo kulanti dambe oo xiiso leh
This program has come to you from the Voice of America, Washington.